دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay finan cusub maandooriyaha qaadka ayaa dib loogu soo fasaxay magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay aan la keenin kadib markii dalka kenya looga yeeray madaxweynaha dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa cabsi dhanka ammaanka ah ka muujinaysa magaalada muqdisho taliska ciidamada shisheeye ee admis ayaa sheegay inay soomaaliya ka saareen boqolaal ciidamo ah munaasabad lagu daahfurayay multaqo tacliimi ah ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey xaafadda sebiano ee degmada hodan kaas oo lala egtay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaarigan qaraxa lala egtay ayaa noociisu waxa uu ahaa qooqan khasaare kala duwan ayaana soo gaaray ciidamadii la socday gaariga alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub salmaan axmed oo soo daawaday filimka ayaana ka waramaya waxyaabaha filimka lagu soo bandhigayo iyo fariimaha uu dirayo aad baad u mahadsan tahay ee walaalka alkataa'ib alikhbaariya ayaa goordhow waxay baahisay ee filimka hadiyadda ciidulfitr almubaarak kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada kaasoo loogu magacdaray qaadimuuna ya aqsa ee filimkan oo kusoo baxay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga waxaa la daawan karaa in ka badan soddon daqiiqo qaybaha horena waxaa aad loogu soo bandhigayaa dhibaatooyinka iyo tacadiyaadka ay la kulmayaan muslimiinta ghaza lix bilood oo xiriir ah kuwaasoo ay geysanayaan yuhuudda iyo maraykanka oo taageero ka helaya dowladaha reer galbeedka iyo xitaa sidoo kale kuwa ka jira caalamka islaamka wuxuu filimku soo bandhigayaa sida dowladda maraykanka ay u taageerayso gumaadka lixda bilood ee soconaya ee lagu hayo muslimiinta ghaza iyadoona lasoo gudbinayo madaxweynaha maraykanka joe biden iyo wasiirka arrimaha dibadda antony blinken kuwaasoo sheegaya in taageerada yahuudda aanay marnaba gorgortan ka gelaynin wadahadalna aanu ka furnayn mar welibana ay garab taagan yihiin yahuudda taasoo ka dhigan in maraykanku uu yahay cidda sida rasmiga uga dambaysa gumaadka waxxushnimada iyo arxandarada isugu jira ee lix bilood oo xiriir ah ay la kulmayaan ee muslimiinta ghaza wuxuu sidoo kale filimku qaybaha hore ee kusoo bandhigayaa sida ee dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay u ictiraafsan tahay yahuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin gaar ahaan deegaanada barakaysan ee ay ku jirto magaalada alqudus xasan sheekh maxamuud oo filimka kasoo muuqanaya ayaa wuxuu sheegayaa in haddii ay yihiin dowladda federaalka ay yahuuddu dowlad ahaan u aqoonsan yihiin taasoo ka dhigan in xasan sheekh maxamuud uu dhulka muslimiinta ee la haysto filistiin uu siiyey ama uu u ogolaaday inay leeyihiin yahuudda si la mida sidaba uu horay ee dhulka soomaali galbeed uu ugu ogolaaday ama u sheegay ama u ictiraafay inuu yahay dhul ay leedahay dowladda xabashida ethoobiya xilli mudxileedkiisii hore mar uu booqasho ku tegey magaalada jigjiga uu sidaasi sheegay tan oo ka dhigan in dagaalka ka soconaya soomaaliya ee lagu difaacayo ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah loogana hortegayo duulaanada reer galbeedka iyo dowladaha afrikaanta ay ku soo qaadeen ee dhulkan muslimka ee soomaaliyeed uu dabcan qeyb ka yahay ama uu la xiriirsan yahay dagaalada ka soconaya guud ahaan caalamka islaamka iyo si gaar ah kan ka soconaya dhulka muslimka ee filistiin ee yahuuddu xooga ku haystaan Ee, waxaa filimka lagu sheegayaa in haddii aanay jiri lahayn isbaarooyinka yaala ee inta u dhexaysa soomaaliya iyo dhulka muslimka ee filistiin ay xarakat al-shabaab almujaahidiin kumanaan askari oo gurmad ah u diri lahayd ee dhulka muslimka ee filistiin qadiyadaasna waxaa sheegaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka hor hadlayey ciidamo soo dhammaystay ee mucaskarkii sheekh shariif cabdinuur ee horay alkataa'ib alikhbaariya uu filim uga soo saaray filimka waxaa lagu sheegayaa in dagaalka loogu xusulduubayo xoraynta filistiin uu halkan ka bilaabanayo ugu dambayntiina ay muslimiintu ee ku wada kulmi doonaan iyo mujaahidiinta barxadaha ee al aqsa shariif qaybaha dambe ee filimka alkataa'ib alikhbaariya ay baahisay ee loogu magacdaray qaadimuuna ya aqsa waxaa lagu soo gudbinayaa dagaaladii waaweynaa ee dhacay bishii aynu soo dhaafnay ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waxaa ka mid a dagaalada lasoo bandhigayo macrakadii weyneed ee busley ka dhacday oo ah deegaan xeebeed u dhow magaalada caasimada ee muqdisho labaiyo tobankii bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waxaa lagu soo bandhigayaa filimka qaabkii u dhacay dagaalkaas iyadoo la arkayo ciidamada mujaahidiinta oo buudka kula tumanaya askartii halkaas la isugu keenay ee ujeedkoodu ahaa inay burburiyaan ee maamulada islaamiga ee halkaas ee ka jiray waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in qadiyadda alaqsa ay ahayd mid xaadir ah marka laga hadlayo macrakadii busley oo ciidamadii mujaahidiinta ee dagaalka ka qayb galay ayaa sheegaya in halkan soomaaliya ay ka dagaalamayaan ugu dambayntiina ay aqsa ku wada kulmi doonaan mid ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo filimka ka soo muuqanaya goobta dagaalkana taagan ayaa sidaas sheegaya waxaa sidoo kale filimka lagu soo bandhigayaa dagaal ka dhacay shan iyo tobankii bisha ramadaan deegaanka basra ee dhaca duleedka magaalada muqdisho kaasoo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo askar loo soo xilqaamay ama loo soo abaabulay sidii maxaakiimta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo dadka muslimiinta usoo xukun tagaba ay ula dagaalami lahaayeen dagaal culus ayaa goobta ka dhacay ciidankii ee halkaas soo weeraray ayaana buudka lagula tuntay meydadkooda ayaana goobta la waray iyadoo askar noolnoolna gacanta lagu dhigayo sida filimka lagu daawan karo waxaa sidoo kale ee dagaalada ee filimka lagu soo bandhigayo ka mid ah macraka ka dhacday deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe shan iyo tobankii bisha ramadaan dagaal culus ayaa goobta ka dhacay ciidamada mujaahidiinta ayaana dhegta dhiigga u daray ugu yaraan labaatan askari oo ka mid ahaa ciidankii halkaas ku sugnaa waxaa sidoo kale ee macaarigta ama dagaalada filimka lagu soo bandhigayo ka mid ah dagaal ka dhacay magaalada xarar dheer ee lix iyo tobankii bisha ramadaan ciidamada mujaahidiinta ayaana halkaas ee ku dilay askar ka tirsan ciidamadii ashaamudka ahaa ee halkaas la isugu keenay waxaana sidoo kale la arkayaa ciidan ka tirsan ee kuwa dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda oo dagaalka lagu qabtay qaarkoodna barooranaya islamarkaana aad u oynaya mid ka mid a ayaa ku cataabay inaanu ka mid ahayn ciidanka dowladda federaalka uuna yahay qof shacab ah markii dambe ee goobta dagaalka laga kaxeeyey ee meel amni ah la geeyey oo uu caqligiisa iyo miirkiisa usoo noqdayna isaga ayaa ka sheekaynaya dowrkii uu ku lahaa iyo kaalintii uu kaga aadanaa ee ciidanka ku sugan ee magaalada xarar dheere ee gobolka mudug waxyaabaha xusida mudan marka laga hadlayo filimka cusub ee alkataa'ib alikhbaariya uu baahiyey ahna hadiyada ciidulfitr almubaarak waxay tahay xuduurka qawiga ee filimku ku lahaayeen ee culimmada mujaahidiinta iyo hogaankooda ee ku kala sugan ee thuquurta kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen ee kuwa shahiiday iyo haddii ay ahaan lahaayeen kuwa nool waxaa lagu soo gudbinayaa ama filimka qaybka codadkoodana lagu dhegaysan karaa asheykh ayman aldawaahiri asheykh usaama bin laadin iyo sidoo kale asheykh abi muscab cabdilwaduud iyo sidoo kale asheykh khubayb assudani ama ibraahim alqowsi in sha allah warbixinno intan ka fahfaahsan oo ku aadan ee filimka cusub ee alkataa'ib alikhbaariya ay baahisay barnaamijyada iyo wararka soo socda ayay dhegaystayaashu kaga bogan doonaan maandooriyaha qaadka ayaa dib loogu soo fasaxay magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay aan la keenin kadib markii dalka kenya looga yeeray madaxweynaha dowladda federaalka diyaarado badan oo sida qaadka islamarkaana kasoo kaxitimay dalka kenya ayaa kasoo degay magaalada muqdisho keenidda maandooriyaha qaadka ayaa ka dambeysay kadib markii dalka kenya looga yeerayay xasan sheekh qaadka oo aan maalmihii lasoo dhaafayn la keenin waddanka ayaa sababta loo hakiyey lagu sheegay in ganacsatada qaadka keena muqdisho ay cabasho ka muujiyaan canshuuro badan oo ay ka qaado dowladda federaalka waana midda keentay sida dadka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalka looga yeero dalka kenya islamarkaana lagu amro inuu meesha ka saaro caqabadaha ay muujiyaan dadka keena maandooriyaha qaadka kenya ayaa ka faa-iida malaayiin dollar maandooriyaha qaadka ee sida maalinlaha loo keeno soomaaliya dagaal khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder xogo dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaalo u dhexeeya askar ka wada tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose sida la soo warinaya waxaa dagaaladani ku dhafwaayey laba askari oo ka mid a askartii dagaalamaysay halkay tiro kalena ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale dagaalkani ku waxyeeloobay qaar ka mid a dadka shacabka ee ku dhaqan degmada qoryooley waxaana jira qaar ku geeriyooday oo ay halasheen rasaasta ay ridayeen dhinacyadii sor fadhiya sida uu sheegayo goobjooga ku sugan degmada
marka kolkaa dhexdooda way jiraan marka shacab waxgaarna way jiraan wallaahi dhimashada waa waa shacab oo badan iyo dhimashada laakiin xaggooda ilaa iyo afar way gaarayaan marka laba dhinac u dhexeeyaan laakiin xaqiiqadadhaamaysta malahay laakiin waa dhibkooda zaaid waa jiraan le la-aan ma jirta khasaare ba-aan waa jirtaayo dhaawacan iyo shacabka ilaa iyo shan iyo lix gaara way dhan yihiin isbitaal magaalada lama yaalaan waa la qaadaa muqdishoa loo qaadaa leyl waa jiraan oo gaari laayaan way iska jiraan marka magaaladaas kacasarintan iyo jaruudeeda waa caadi culus yaaniyo maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka shabeellada hoose ayaana weli ka hadlin dagaalkan khasaaraha geystay ayna ku waxyeeloobeen shacabka dhowaana ayana ahayd markii sidan oo kale dagaal uu ka dhacay degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dowladda federaalka ah ayaa cabsi dhanka ammaanka ah ka muujisay magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa ka waramaya cabsi xoogan oo dhanka ammaanka ah ayaa laga dareemayaa ciidamada dowladda federaalka ee qaabilsan magaalada muqdisho ciidamo dheeraad ah ayaa waxaa la geeyey madaxtooyada muqdisho iyadoo gobjoogayaal ay sheegayaan in xarumaha qaar iyo waddooyinka soo gala lasoo dhigay dhagaxaan hor leh labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa la hakiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray muqdisho kadib cabsi amni oo soo wajahday shisheeyaha cabsidan oo ay saraakiisha dowladda federaalka qaarkood sheegayaan inay kasoo xigteen sirdoonka xalane ayaa sii kordhiyey walwalka amni ee ay qabto dowladda federaalka arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo goor sii horeysay ay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalo ka fuliyeen hotel s y l kaasoo ay muddo ku dhow afar iyo labaatan saacadood ka dagaalamayeen weerarkaasi kadib waxa uu xasan sheekh inuu iscasilo ka dalbaday mahad salaad oo ahaa taliyaha nabad sugidda maadaama dhismaha la galay uu kasoo horjeedo madaxtooyada taliska ciidamada shisheeye ee admis ayaa shaaciyey inay soomaaliya ka saareen boqolaal ciidamo ah maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada shisheeye ayaa lagu sheegay inuu weli socdo ololaha soomaaliya looga saarayo ciidamada afrikaanta ee hadda lagu yiro atmis war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in dalka soomaaliya ay ka saareen hogaanka atimis ciidamo tiradooda gaarayso shan boqol oo askari war-saxaafadeedka laguma faahfaahin dalalka ay ciidamadan ka socdaan balse waxay xaqiijiyeen bixitaankooda wasiirka midowda afrika ahna madaxa atmis mohamed el amiin soyf ayaa sheegay in bisha diseembar ee sanadkan laba kun afar iyo labaatanka ay si rasmi ah waddanka ugu bixi doonaan ciidamada atmis oo idil dowladda federaalka ayaa aada walaacsan oo baqaysa in barqacad lagu kala cararo waxayna baadigoob ugu jirtaa ciidamo ilaaliya taliyaha ciidamada shisheeye atmis ayaa tan iyo markii bixitaankooda lagu dhawaaqay firaaqeeyey saddex iyo toban saldhig oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan munaasabad lagu daahfurayay multaqo tacliimi ah ayaa ka dhacay degmada jamaam ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maxamed aamiin ayaa ka waramaya masjidka al-nuur oo ka mid ah masaajidda ku yaala degmada jamaame ayaa waxaa gelinkii dambe ee shalay ka bilowday multaqo cilmi ah kaasi oo uu soo abaabulay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muddada uu socdo multaqahan waxaa ka qayb qaadanaya ganacsatada nabadoonnada salaadiinta iyo bahda waxbarashada ee degmada jamaame iyadoona ay soo xaadireen bulsho aada u fara badan ugu horreyn waxaa goobta laga jeediyey kelimad ku aadanayd ahdaafta loo qabtay multaqahan iyo duruusta lagu qaadan doono murtaqahan shicaarkiisa wuxuu yahay man lilislaami naxnu takhaadalna murtaqahan runtii wuxuu leeyahay ahdaaf fara badanaa laga leeyahay insha allahu tacaala ilahna waxaan ka rajeynaya inuu inoo xaqiijiyo muddada aan wada joogno waxaan idinka codsanaynaa insha allahu tacaala muddadaasna inaa inoo sabartaan mana noqoni doonto muddo dheer biidn illahi tacaala waxaan qaadan doonaa waxyaabaha soo socda insha allahu tacaala kuwa waxaan qaadan doonaa cizatu lmuslimi wa karaamatuh darsi ah waxaa kaloon qaadan doonaa walaalaal saa ogtihiinba ahamiyadda luqadda carabiga inaan ka hadalno ahamiyadda luqadda carabig wax looga hadlayan waxay tahay maanta luqa alcarabiya waxaa lagu hayaa dagaal ba-an cadowga ilaahay meel welibuu joogo dalkanaga hooye soomaaliya wuxuu ku hayaa luqadda carabiga dagaal aada iyo aada runtii u kulul madaaristii luqadda carabiga waa laga saaray bareefadada lagu barana waa lala dagaalamay bal luqadan carabiga ahamiyadda inoo leedahay naxnu ka muslimiin maxay tahay ujeedka aan oga hadlayn waxay tahay annagu ka muslimiin maxaan luqadda carabiga u qaban karnaa sidee u horumarin karnaa waa mawduuc inoo jiri doono mawduuca saad wuxuu noqoni doona walaalayaal khutuurata dimuqraadiya maxay khatar ay leedahay dimuqraadiyadda rabna inaan isla jeexjeexno waxay tahay inaan ka hadalno sidaas kale waxaan ka hadli doonaa insha allah alqasbu lfikri fi tacliim ayaa la qaadan doona oo ah duulaan maskaxeedka dhinaca waxbarashada ee dalkeenu hore lagu soo qaaday waxaa sidaasoo kale laga hadli doona dowruna fi tarbiyati alajyaal inaan ka niqaashno ka wada hadalno kaalinta aan ku leyna inaan tarbiyeyno jiilka allah subxana watacaala uu inasiiyey waxaa ugu dambeyni doona walaalayaal khutuurat almadaaris alcalmaaniya ama altansiiriya ama magac rabti u bixiyey khatarta ay leeyihiin iskoolaadka calmaaniga oo masiixiyiinta ay dalka ka dhisteen ha noqoto meelaha xerada qaxootiyaalka iskoolaadka laga furo ama kuwa hadda ku yaala hargeysa oo kale ama kuwa muqdisho laga furo ama kuwa baydhabo laga furo kale marka duruustaas inoo bixi doonto waa lixdaas insha allahu tacaala multaqahu ku saabsan yahay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale uu degmada jamaame kusoo gabagaboobay muntado cilmi ah kaasi oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa